Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa laga dhagax dhigay waddo cusub oo dhismaheeda iska kaashanayaan shirkadda dhismaha waddooyinka TTN iyo dowladda hoose ee magaaladaasi. Dhagaxdhigga waddadan cusub ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha magaalada Garowe, mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Puntland iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi. Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud, guddoomiyaha degmada Garowe oo dhagax dhigay waddadan cusub, ayaa ka warbixiyay ujeedka loo dhagax dhigay waddadan.
runtii waa maalin taariikhi ah waa maalin qiimo leh waa maalin ka mid a maalmaha ilaahay oo runtii aan aad u faraxsannahay innagoo maanta dhagax dhigayna waddadan oo ka kooban hal kilomitir oo ay casumaddu yeelanayso oo ah waddooyinka halbowlaha ah waddooyinka isku xidha magaalada iyo wareeggeeda waana waddo runtii ka yaraynaysa magaalada tan culeysyada iyo saxmadda iyo taraafiga isdhex yaacaya waa waddo u soo siyaadinaysa runtii qiimo badan iyadoo aan rajaynayno dadku inay ka wada faa'iidaystaan muddo koobanna insha allahu lagu dhammayn doono waddada tan waddadan saa ujeeddaanba waxaa lagu dhisay oo dhaqaalaheeda bixiyey caasimadda waa isku tashi iyadaa dhisatay lacagta ay ka urursato shacabkeeda ayayna ku dhisanaysaa cid kaloo ka caawinaysana ma jirto runtii aad baan ugu mahad celinayaa guddiga caasimaddu ay samaysatay muddo badanna shaqaynayey oo aan leeyahay runtii aad baad u mahadsan tihiin shaqadii aad qabanayseen iyo intii aad runtii wakhtiga gelinayseen maanta midhaheedii waa ujeeddaan horena waa u aragteen waxaan rajaynayaa intaa iyo in ka badanba inaan uga sii dhowaanno waxaan kula dardaarmayaa dadka caasimadda jooga inay bixiyaan sacrifice ay magaaladooda u turayaan oo dhaqaalaynayaan oo ay ku dadaalayaan inay bixiyaan wax kasta oo dhaqaalo ah oo magaaladooda lagu horumarinayo si ay magaalada uga faa'iidaysato waxa ay bixinayaan maantana markhaanti bay idinta waxaad bixinayseen inaad u jeeddaan midhaheedii intaa idinka badanba insha allahu tacaala waa soo wadnaa waxaan rajaynaynaa inaanu soo imaan doonno maalinta aan furayno insha allahu tacaala xafladdaa mid ka weyn oo ka ballaaran aan suu imaan doonno aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Waddadan cusub oo laga dhagax dhigay degmada Garowe ayaa qayb weyn ka qaadan doonta horumarinta isku socodka gaadiidka iyadoo sidoo kale qayb weyn ka qaadan doonto yareynta shilalka badan oo ay la kulmaan gawaarida